بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحن كل حجرني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى عشر كان وحو نقون يا عشر بوقل يصدن يا أفر وحو نولي الله حريراه su-aashii boqol iyo lix oo ay ahayd amaaraatu saaca uu shiikhu ka hadlayey waxaynu ugu dambeysay nusuulu ciisa calayhi salaam ayaynu sharaxnay marka casharkaana weli nebiyullaahi ciisa ayuu ku tacalluqaa waxaynu kaga hadlaynaa casharkan mar haddaynu ogaanay nebiyullaahi ciisa calayhi salaam inuu soo degayo oo aqwaashii culummada aynu aragnay adiladii aragnay min alkitaabi wassunna weliba aayadaha qur-aanka loo deliishadana waxaa ka mid ah oo aynu awal sheegin waxa weeye wain min ahli lkitaabi ilaa layu'minanna bihi qabla mowti marka inta uunan nabiyullaahi ciisa dhiman ayuu soo degayaa markaasay rumaynayaan inuu nabiyullaahi ciisa yahay oo soo degay hadda waa inkirsan yihiin inuu soo degaye halkan marka masalada aan ku baraarujinayno waxay tahay nabiyullaahi ciisa calayhi salaam isagoo nool baa kor loo qaaday waxaana layidhi waa soo degayaa hagee wuxuu ku dhimanayaa baa layidhi marka dhulka oo aayaddii qur-aanka ahayd allah uu inoogu yidhi minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa ayuu ka mid yahay oo dadka ayuu la xukum yahay xagga dhimashada iyo in dhulka lagu xabaalayo marka taa khilaaf kama jiro laakiin maxaa adiladeeda ayaan tilmaamaynaa iyo muddatu baqaa'ihi inta uu joogayo nabiyullaahi ciisa masaladaas ayaynu wax yar ku bayaaninaynaa nabiyullaahi ciisa calayhi salaam horta ashraadu saaca waxay isugu xiran tahay marka ugu horeysa qoraxdaa soo baxaysa meesha u dhacdo daabadiibaa soo baxaysa kabacdi markaas dajaal baa soo baxaya markuu dajaal soo baxayaa nabiyullaahi ciisa soo degayaa markuu nabiyullaahi ciisa soo deguu dajaal dilayaa markaasuu xadiid wuxuu odhanayaa markii dajaal la dila kabacdi ayaa xadiidka ibnu cumar oo waxa weeye imaamu muslim le wuxuu leeyahay fayamkuthu annaasu sabca siniin laysa bayna ithnayni shaxnaa dadkii waxay joogayaan toddoba sano marka xadiidka wuxuu leeyahy fa yamkuthu nnaasu dadkiibaa waxa ay joogayaan toddoba sano nabiyullaahi ciisa baa markaa xakaman cadlan ah oo dadkii kala xukumaya oo saliibkii burburinaya oo fa yuhliku llaahu almilala kullaha diimihii kaloo dhan waa la baabiinaya ilaa diinta islaamka mooye oo diinta islaamka wax ku xukumaya cadaalad baa dunidao dhan ka buuxsamaysa cadli baa la helayaa dadkiibaa markaa toddoba sano oo wanaag iyo barwaaqaah lagu jirayaa laysa bayna ithnayni shaxnaa laba qof oo xumaan ka dhaxaysana ma jirayso dadkoo dhan ilaahay baa quluubtooda isku soo dumaya nabiyullaahi ciisa baa la wada raacayaa oo ku xukumaya diinta islaamka halkaa xadiidkaa saasuu tilmaamayaa toddoba sano marka imaamu muslim baa saa warinaya kabacdi buu nabiyullaahi ciisa dhimanayaa ayuu markaa xadiidka kaleo marka imaam abu daawuud ayaa waxa uu leeyahay nabiyullaahi ciisa markuu dajaal dilo ayuu fa yamkuthu waxa uu joogayaa fil ardi arbaciina ee arbaciina sana ayuu joogayaa humma kabacdi yamuutu wuu dhimanayaa waxaana fa yusallaa calayhi lmuslimuun muslimiintaa ku tukanaya wa yadfunuun wayna xabaalayaan xadiidkaana waxaa warinaya imaam abu daawuud sheekh albaanina sunan abi daawuud buu ku saxiixinaya labadan xadiid marka ayaa la rabaa in la iswaafajiyo marka xadiidka hore wuxuu yidhi fa yamkuthu nnaasu xadiidkana wuxuu yidhi fayamkuthu ciisa marka toddoba sano baa xadiidka hore lagu sheegay kana arbaciin see la ysku waafajinaya sheekh alalbani raximahu allahu tacaala ayaa iswaafajiyey oo bayaaniyey inaan wax ishkaala ka dhaxaynin labadaa xadiid oo waxa uu yidhi markuu risaalada qisatu dajaal uu ka sheekaynayo ayuu halkaa ku caddeeyo wuxuu yidhi waataynu niri risaala gaar uu ka leeyahay sheekh albani masiix dajaal marka uu la yidhaahdo qisatu masiix dajaal waxa uu yidhi marka xadiidka hore fayamkuthu nnaasu ayaa la yidhi oo waa dadka waxa laga hadlaya dajaal markuu dhinto kabacdi waxaa soo baxaya waxaa nabiyullaahi ciisa uu dilo dadkii nabad bay helayaan iyo barwaaqo iyo amni xumaan la'aan cadaawad la'aan ayay dadkii ku noolaanayaan toddoba sano oo barwaaqo ah oo waxa weeye aan dhibaato jirin ayay dadkii helayaan baa layidhi marka xadiidkaa dadkuu ka hadlaya amaa xadiidkan abu daawuud waxa uu ka hadlayaa si khaasa nabiyullaahi ciisa marka halkaa waxaa ka soo baxday buu yidhi fayamkuthu ciisa arbaciina sana afartan sano uu joogaya laakiin afartankaa sano oo toddobadan sano ka mid tahay ayaa loo sheegay wanaag gaara oo la yidhi nabadgelye iyo barwaaqa la helayaa toddobadaa sano oo dhibtii dajaal iyo waa laga raysanayaayo dadkii barwaaqay helayaan iyo wanaag iyo diin iyo khayr baa la helayaa laakiin nabiyullaahi ciisa xadiidkan dambe abu daawuud baa ka sheekaynaya arbaciina sana ayuu joogayaa oo uu joogayaa dhulka markaasuu waxa weeye kabacdi dhimanayaa muslimiinta ayaa ku tukanaya salaatuljanaasa muslimiinta ayaa xabaalaya sidaas ayuu marka xadiidkana caddaynaya idan markaasu wuxuu sheekh albani falaa ishkaala idan axaadiidtu iska hor imaan mayso wax ishkaalana kuma jiraan oo waxa weye labada xadiid saasaa laysku waafajinaya khulaasatul qowl marka waxaanu uga gudbaynaa nabiyullaahi ciisa qisadiisa nabiyullaahi ciisa calayhi salaam waxa weeye wuu soo degayaa dhulka ayuu imaanayaa malaa'ig baa soo dejinaysa wuxuuna ku soo degayaa cinda manaarati albaydaa oo sharqi dimashik ah dimashik meesha u dhow waa caasimadda suuriya ayuu ku soo degayaa kabacdina dajaal buu dilayaa kabacdina diimihii oo dhan ayaa baaba'aya oo waxa weeye uu baabiinayaa oo gaaladii oo dhan wuxuu leeyahay ama islaama ama waa idalaynaya markaas ayaa wixii islaamana islaamayaan wixii kaana la laynayaa saliibkana wuu burburinayaa afartan sano uu dhulka joogayaa kabacdina wuu dhimanayaa muslimiinta ayaana xabaalaya oo ku tukanaya mana aha nebi cusube waa diintii nebi maxamed buu dadka ku maamulayaa ee nebinimadiisu waa ka horreysay nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam nebi maxamed baa ah khaatamul ambiyaa sidaas marka ayay tahay sida saxiixa ah wallaahu aclam marka waxaan u gudbaynaa yajuuj wamaajuuj